kulanti wacan khiyaarta na dhegeysanaysa kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga dhaqaalaha idaacadda himila f m waa toddobaadle barnaamijkan waxa aana diiradda ku saarnaa dhacdooyinka dhaqaalaha iyo kuwa ganacsiga qodobada aan idin helana waxaa ka mid ah waana lafdhabarka ganacsiga markii la rabo in la dhiso ganacsi xoogan saameyna leh faa'iido lamahadiya leh waxaa aasaas u ah markaas in la dhiso suuqgeynta ahamiyad intee la-eg ayay ganacsiga ugu fadhisaa suuqgeynta waraysi ayaan idinkaga haynaa sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah istanbul airport oo loo aqoonsaday kan ugu fiican caalamka iyo halka lagu martigelin doono shirka afrika iyo maraykanka labada kun iyo labaatanka oo la shaaciyey qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa dhegaystayaal dhanka farsamada barnaamijka waa ah timi jalaal canigo maxamed xasan ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya mar kale iyo bandhiga dhaqaalaha himal f m وإحسان ظن في الإله وشكره shirkadda fatax general training company oo aad hore uga barateen oo oma fasklin waxay idiin keentay cabitaanka qamarka qamar waa cabitaan qaayal ahoo bulshada qaybaheeda oo idil qiimo ku dhex yeesho harraadkay qabeen gebigii qudha u jiro qulquloo cagaha qaad qatraay ku yidhi dhab weeyaan qowlkaas anaa qiraya ee cabitaanka qamar bulshada ku wada qanacdo oo naftooda u qaas yeelay qaasimow adna qaado oo hooyo qurquri cabitaanka qamar qalbiga ha kuu qaboobe ii dhiib hun marti qaayo weyn oo qoyska qiimo ku leh qatray hadday ku soo qaabisho waxba aadan u qorshayn tala quman aan ku siiye hooyoo qaado cabitaanka qamar oo martida toos ugu qaabil haddaysan qushuucinoo ducada aysan qulqulin qoolaawo iigu yar nacam waa tala qaaliyo oo qiimo ku fadhisee qaasimow cabitaanka qamar nafteeda haddaanan u qaas yeelin oo aan kartoomo ka soo qaadan qiimolaa iigu yeer cabitaanka qamar waa cabitaan dhadhan sarreeya waxaanad u adeegsan kartaa martiqaadka xafladaha casuumadaha qaaska iyo munaasabadaha cabitaanka qamar waxaa kuu keentay shirkadda fatax oo horey ugu caan baxday oomada faskilin xarunta koowaad ee shirkadda fatax waxa ay ku taallaa suuqa bakaaraha gaar ahaan suuqa badarka waxaa kaloo ay shirkaddu xarun ku leedahay suuq bacaad iyo dhammaan gobollada dalka oo ay xarumo ku leedahay wixii faahfaahan intaasi dheeraad ka ah fadlan kala xiriir taleefon lambarada kale ah eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal إحسان وصبر وجيرة وأفعال خير تستزاد بها الرسل hagaag aynu ku bilaabno dhegaystayaal suuqgeynta waa hab lagu kobciyo bulshadana ay ku ogaadaan waxa la doonayo in ay iibsadaan waxaa jira habab badan oo loogu gudbiyo sida t v radio iyo sidoo kale wargeysa tan iyo maashiihii baraha bulshada waxaa isbeddel ku yimid kobaca ganacsiga iyada oo ay sahlanaatay habka fudud ee lagu ogaanayo waxayna ganacsatada u marsiiyaan digalo ay ku leeyihiin baraha bulshada haddaba suuqgeynta ahmiyad intee la-eg ayay ganacsiga ugu fadhisaa waxaan arrimahaasi kala sheekaysanay maxamed diirshe cumar oo darajada koowaad ka haysta cilmiga dhaqaalaha runaantii ereyga suuqgeyn waa erey markii yacni la fiiriyo ka kooban laba kelimad oo saaran suuq iyo geyn qeybta ingilishkan marka la fiiriyo ka ah marketing oo haddii erey ahaan la macneeyo ah macnaheedu yahay to going to market yacni in suuqii la aado ama wax suuq la geeyo laakiin intaas wuu ka ballaaran yahay haddii yacni qeexitaan lagu sameeyo waxaa jira definitiono badan ay sameeyaan dadka ugu badan ee ugu caansan ee wax ka qora marketingka ama suuqgeynta uu kamid yahay ninka la yirahdo philip cutler oo wax qoray boog la yirahdo peninsals marketing iyo institution kale asagana marketing wax ka qora journaalada marketing daawaca iyo boag handi boog oo marketing daawaca oo asagana la yirahdo america marketing association iyo institution kale asagana la yirahdo muxuu ahaa chartered institute of marketing oo u k ka dhisan intaba waxay sameynayaan definition ay sameeyeen definitionadu tacriifyadooda ama qeexitaanadooda ama macnahoodana waa isku dhow yahay yacni marka aniga intaas intaa inaa isku geeyey ayaan waxaa kasoo qaatay muxuu ahaa hal qeexitaan oo kooban ama hal macno oo kooban oo ah suuqgeyntu waa in la abuuro xiriir u dhexeeya macaamiilka iyo qofka ganacsadaha ama kambaniga ayadoo hadafkeedan uu yahay in la xaqiijiyo lagana guul gaaro qanaacada macaamiilka ujeedka ugu ballaaran ee laga leeyahay muxuu ah suuqgeyntu waxaa waaye in la helo qanaacada macaamiilka suuqgeyntu qarniyadii hore ama xiliyadii hore macno badan maysa lahayn waagii oo jira muxuu ahaa ganacsiyada la yirahdo batten of trade oo ah in badeeco badeeco lagu bedesho batten of trade marka uu jiray suuqgeyntu wax macno maysa lahayn adiga badeeca wadataa ninkaana badeeca wadataa si aa marka baahidaada u xaqiijiso ama qanaaca aa u hesho waa inaa badeecadii aa ku bedelataa badeecadaas kale marka suuqgeynta xilligaas macno ma lahayn markii xilligaas laga soo gudbo oo xilligii warshadihii loo soo gudbo manufacturingka suuqgeynta ayadan xoogaa macno ay soo yeelatay oo markaas xiliyadii warshadihii ayadan waxay ku koobneed saddex qaybood oo ku koobneed oo ah in la sameeyo muxuu ahaa distribution wixii lasoo saaray ee warshadihii ay soo saareen in la qayqaybiyo oo dadkii la gaarsiiyo iyo waxay kaloo ku koobneed in la xadido qiimaha qiimaha badeecada in la xadido dadka markii loo qeybinayo qiimeeda in loo xadido qiimahaas ayadoo lagu saleynayo dalabka markaas ay haystaan iyo wixii ay soo saareen ayagoo intaas ku jaangoonayo ay waxay sameynayeen qiimeen marka suuqeyntu intaas ayuu yacni ku koobnaa xilligii warshadahane Een, xilligan hadda aan joogno oo caalam xadiis yacni ama xilligan cusub oo modern world laho een, suuqeyntu macno badan ay yeelatay waxayna noqotay mid kamid ah maadooyinka la derso een, jaamacadaha lagu derso muhiimad gaar ah ayay u noqotay businesska sababto ah waa wax maalin walba ganacsiga lagu maamulayo lagu baraatikenayo Een, waxayna ka kooban tahay yacni qaybo aada iyo aada u badanay ka kooban tahay Een, suuqgeyn markii la laho ay ballaaran tahay waxaa soo hosgelayo xayeysiintaa soo hosgelayso waxaa soo hosgelayo iibkiyaa soo hosgelayo ama seliska waxa loo waxaa kaloo soo hosgelayo in alaabtii qiimo loo sameeyo bricingkii loo sameeyo in waxaa soo- kaloo soo hosgelayo in xiriir lala yeesho muxuu ahaa macaamiishii oo la sameeyo public relations waxaa kaloo hadda beryahan dambe aadka u weyn yacni ka mid ah waxaa waaye suuqeynta market research in la sameeyo xog raadin xog raadin baahi suuq ka jirta in lasoo raadiyo intaas ayuu ka kooban yahay iyo in kaloo aada usii badan laakiin intaas ayaa ugu balbalaaran een, suuqeyntan suuqeyntan hadafka ugu weyn laga leeyahay waxaa waaye in la helo qanaacada macaamiilka xiriirna lala yeesho macaamiilka si yacni kambaniga asigana uu ha- yacni faa-iido gaaro Eh, maxamed markaan u baahanahay eh, inaan suuqgeyn sameeyo maxay tahay habkaan marayo maasha allah een, suuqeynta yacni haba badan al raacaa markii la sameynayo Een, markii aad rabto inaad badeeco suuqa geyso ama inaad badeeco cusub suuqa aan keento ama badeeca hore u jirtay suuqeynta laba mid ay noqonaysaa in yacni wax cusub oo aan jirin inaad suuqa keento ama wax hore u jira inaad sii hormariso oo yacni qaab horumar fiican aad ku sameyso oo suuqa aad kusoo kordhiso marka aad rabto marka badeeco inaad suuqa geyso ama adeeg aad sameyso inaad suuqa ka keento Een, waxaa jira tilaabooyin dhowr ah oo la qaado Een, aniga waxaan kusoo koobayaa marka afar tilaabaan kusoo koobayaa Een, tilaabooyinkaas dhowrka ah Een, tilaabada ugu horeysa waxaa waaye in marka hore inaad sameyso cilmi baaris suuqeed ballaaran ama wax loo yaqaano market research ama xog raadin inaad sameyso waxyaabaha ugu weyn horta een, marketing lagu sameynaya waxaa marka hore waxaa soo ogaanaysa inay jirto baahi suuqa inay baahi ka jirto baahidaas ayaa asal u ah in la sameeyo marketing marka aad soo ogaato inay baahi jirto oo suuqaas adeegan loogu baahan yahay ama adeeg jiray oo aan dhammaystirnayn oo bulshada ay u baahan tahay adeegan in si fiican loo dhammaystiro lana sii hormariyo waa marka hore inaad daristaa inay suuqaas baahi ka jirto Een, markii aad sameyso inay aad soo ogaato ama market research aad sameyso aadna ogaato inay jirto baahi oo suuqaas new product oo u baahan yahay ama wixii hor u jira lasii hormar u baahan yahay tilaabada labaad ee la sameynayo waxaa waaye inaad sameyso waxa la yiraahdo inaad suuqi kala qayqaybiso suuqa balaaniya qayb badan oo leeyahay waxa lagu dhaho afka ingiliishka muxuu ahaa market segmentation inaad suuqi yacni qayb qayb u kala qaadato oo suuqi een, dhowr qaybood ayuu leeyahay inaad adiga qaybta aad ka geleed baahida aad darsaysid baahida baahiyaha suuqa ka jiro oo dhan wada darsi karta inaad baahi gooniya aad cayamato aad baahidaas soo daristo marka aad baahidaas soo daristo yacni suuqiga dhowr qaybood u kala qaadanaysaa tilaabta labaad marka suuq markaa dhowr qaybood u kala qaado baahida adiga aad rabto inaad yacni suuq aad kusoo kordhiso qaybta ay ku jirto ayaa higsanaysaa marka een, kala qaadqaaditaanka suuqa ama market segmentationka waxaa loo sameeyaa dhowr habaa loo sameeyaa waxaa u muhiimsan een, in deegaan ahaan aa u fiiriso suuq aa kala qaado niyo deegaanka maxaa ka soconayo gobolkaas maxaa ka soconayo gobolkan suuqooda maxaa ka dhiman degmadan suuqeeda maxaa ka dhiman maxaa loo baahan yahay marka intaas soo ogaato oo suuqa aad deegaan deegaan u kala qaado waxaa kale u kala qaad qaadi kartaa suuqa ee marka aad rabto inaad qayb qayb u sameyso waxa la yirahdo demographic dadka inaad da-dooda aad fiiriso oo kale suuqan waxaa soconayo suuqa dadka yaryarka ma soconayo een, suuqa dadka waaweyn ma soconayo ama gender inaad ka fiiriso oo kale suuqa yacni dumarka ma socod badan een, suuqa een, dadka yacni labka eh ama ragga ma gada- gadashadooda badan tahay inaad yacni dhu- suuqa aad intaasoo qaybood aad ka fiiriso intaas qaybood marka uga qaadato talaabta saddexaad waxaa waaye suuqa soo kala qaybsatay marka hore baahiyaa soo daristay baahida marka aad soo daristay suuqia qayb u kala qaad qaadatay adigoo ka fiirinaya deegaan ahaan iyo da-dii ama genderki adigoo ka fiirinaya aad haddana suuqa qayb u kala qaad qaadatay talaabta saddexaad la qaada waxaa waaye inaad sameyso targeting inaad sameyso oo meeshii adiga aad rabtay inaad adiga aad kusoo kordhiso inaad doorato suuqa intaasoo qaybood oo leeyahay marka ugu horeysa mooda dabooli kartid hal qayb keliya aad dabooli kartaa inaad qeybta aad cayimato oo qeybta aad doorato Een, qeybtaas aad cayimanaysan waxaa waa ayadana waxaa waaye iska cayim ma aha waxaad lagu cayintaa yacni qod- een, qodobo kale lagu cayintaa marka hore in horta waxaan aad cayimanaysid in la awoodi karo ay available yihiin oo adiga aad heli karto suuqaasna aad kusoo kordhi karto ee inaad cadeyso muxuu ahaa waxyaabihii aa ugu dooratay oo haddii aad dooratay tusaale aan kasoo qaad degma hebel haddaa dooratay degmada kale maxaa u dooran weysa oo degmadan aad ku dooratay inaad kala cayantaa inay tahay wax faa'iido laga heli karo qaybta aad dooratay ama targetka aad ku samayso oo aad xadidatay inay haddana tahay wax faa'iida ujeedada ugu weyn ee ganacsiga laga leeya waxaa waaye in faa'iida la helo haddii meesha aad dooratay ee faa'iidadiisa ku jirin waxaa waaye targeting oo waxaa samaysa oo aan macno lahayn marka qaybta aad dooranaysana ayadana targeting aad ku samaynaysa ama xadidanayso waxay u baahan tahay ayadana yacni in waxaan wax faa'iido la leeyihiin inaad cadeyso waxyaabihii aa u dooratay qaybtan oo qaybaha kale aa u dooran weysay qaybta afraad ugu dambaysa waxaa waaye marka hore waxaa soo samaysay cilmi baaris aa soo samaysay cilmi baaris marka aad samaysay suuqii haddana qaybo u kala qaadqaadatay haddana qayb saddexaad waxay ahayd qayb ka mid a suuqii aa kala qaadqaaday ayaad dooratay qaybtaas markaad doorato waxaa waaye tilaabta afraad ugu dambaysa waxaa waaye inaad saldhigato oo position aad samayso oo ah inaad yacni laabta dadka macaamiisha inaad degto laabta dadka macaamiisha ku degaysaa inaad samayso wacyigelin badan inaad samayso inaad yacni alaabta suuqa hore u jirta inaad wax badan kaga duwan tahay oo quality aad kaga duwan tahay haddii yacni productka suuqa u jira aa keenta adigana yacni aad ku hore waxba ugu duwanan yani wax bun soo kordhinaysa laakiin markii aad quality leedahay oo arkaysa hadda maanta dadka dhaqanku ay ku badan tahay alaabtan yacni dhowr dukaan ay hayso waxaa laa dukaan hebel iga soo gad sababta lagu dhahay dukaan hebel iga soo gad waxaa dukaankan way taalaa sababta he- dukaan kale loo aadaya ama suuqa kale loo aadaya waxaa waaye sababta ah way ka taya fiican tahay marka inaad adiga suuqa aad kusoo kordhiso dadka laabtooda waxaa ku degi kartaa inaad quality fiican leedahay inaad yacni muxuu ahaa wacyigelin badan aad samayso inaad mar walbo xoog raadin badan inaad samayso baahi badan aad daristo sidaas ayaa xog degi kartaa marka laabta macaamiisha Eh, waa tahay maxamed wax badan ka sheekeysay Eh, marka loo eego suuqgeynta kaalin intee la-eg ayuu kaga jiraa ganacsiga Eh, run-aantii suuqeynta yacni kaalin aad iyo aad u muhiimsan ayay kaga jirtaa ganacsiga waana lafdhabarka ganacsiga markii la rabo in la dhiso ganacsi xoogan saameyna leh oo faa'iido leh faa'iido lamahadiya leh waxaa aasaas u ah markaas in la dhiso suuqgeynta suuqgeynta yacni waxay kaa saacidaysaa inaad sameyso muxuu ahaa xiriir aad la yeelato macaamiisha xiriir wanaagsan isla markaana aad sameyso muxuu ahaa ganacsi faa'iido leh Een, suuqgeyntu waxyaabaha loo mahadiyo ee markasta ee door een, muhiimad aada u garan ee u leedahay ganacsiga waxaa waaye haddii adiga maanta aa hayso muxuu ahaa alaabta ugu qaalisan caalamka alaabta ugu faa'iidada badan caalamka daawada ugu faa'iidada badan caalamka haddaa hayso laakiin cidna aysan ku ogeyn ee cidnas kuu aqoonin adiga iyo qofka du- meeshan yacni aan waxba haysan oo dukaan qo- oo guriga xiran isku mid ah ka tin yani sababta ma lagu yaqaano alaab fiican ay haysaa tayo fiican ay leedahay een, muxuu ahaa een, quality fiican ay leedahay muxuu ahaa waa lasoo tijaabiyey alaabta caalamka laga qiimeeyo waaye laakiin cidna ma kuu taqaano qof kuu soo taqaano ma leh oo ina alaabtaas haysa ku og ma leh marka suuqgeyntu waxay kaa sacidaysaa in la ogaado wixii adiga haysay kabacdina dadka ay ku imaadaan lana lagaa gato marka haddaadan suuqgeyn sameynin oo laakiin alaabta ugu qaalisan caalamka ay haysid waxba yacni sidii dameer uma lagu dushiga saari oo kale noqonaysa yani alaab fiican waa haysaa laakiin qof ma kuu ogeyn alaabtan hayso marka suuqgeyntu aad iyo aad ayay muhiim u tahay ganacsiga waana lafdhabarka ganacsiga suuqgeynta
Eh, xaggee mudan in lagu baahiyo qofka marka uu rabo in uu suuqgeyn sameeyo Ee, runtii suuqgeynta yacni ee, markii rabo in la baahiyo way badan tahay yacni dhowr qaybood lagu sameyn karaa Een, laakiin markii aad rabto inaad suuqgeyn aad baahiyso yacni waxyaabaha ugu badan aad diiradda saarayso waxaa waaye horta adiga dadka suuqa yacni dadka magaalkaas aad joogto dadka maxay u badan yihiin ay isticmaalaan haddii dadka ay f m ka u badan yihiin ay radioha u badan yihiin waa inaad yacni radio aad ku baahisaa dadka haddii every time every minute ay- ay nasiina helaan haddii dhegeysanaya idaacadda waa inaad sameysaa idaacadda inaad ku baahisaa haddii eh, dadku ay jecel yihiin wax akhriska ay ku fiican yihiin yacni oo magaalada ee dadka ee- ee waxa- si fiican wax u daalacaan oo markaas wixii cusub soo kordhiyay fiiriyaanne waa inaad boorar aad sameysaa ama stikarir aad daabacdaa oo dukaamanka iyo meelaha dadka isku imaadaan oo kale inaad ku dhajiso Een, sidaas oo kale ayadana waa la sameyn karaa haddii ay dadku ay u badan yihiin social media ama qeybaha hadda caalamka cusub hadda oo noqday muxuu ahaa dadka dhan social media inay isku imaadaan ayadana social media ku isticmaalaysa sababtoo ah ninkan qofkan ama macaamiilka ku ah every time wuxuu isticmaalaa social media isticmaalaa marka social media sa adna kuu fus inaad ku isticmaasho kuuna qarash yar marka meesha adiga aa ku baahinayso waxaa kaga xiran keliya dadka aad wax ka gadayso ama macaamiilkaada intuu ku xiran yahay intuu u badan yahay marka aad ogaato meesha uu ku xiran yahay yacni een, uuna yacni mar kasta ku xiran yahay oo alaabtan ka daalacan karo waxaa haddana isweydiinaysaa intee kuu qarash yar haddana meesha kuu qarash yar haddii yacni macaamiilkan oo ku- oo u badan yahay idaacadda idaacaddan ay kuu qarash yartahay waxaa aadaysaa idaacadda aadaysaa haddii macaamiilkan inta badan ay tv isticmaalaan een, ama tvga iyo waxay isku sii isticmaalaan iyo rediya tvgan qarash badan rediyahana marka aa qarash yar marka adiga maadaama labada isku sii loo isticmaalayo waa inaa marka soo aadaa rediya soo aadaa meesha ku qiimo jaban inaa yani ku xayeysiistaa markastana waxaa ka laga fiiriyaa meesha bulshada isku imaato yacni oo markasta wacyiga bulshada laga arko meelahaas inaad ku xayeysiisto een, kuuna qiimo jaban inaa aado ayaa muhiimsan inaad ku baahayso markasta meel kasta iskaga baahi ma aha een, macno gaar ayay leedahay yacni baahinta een, adiga markasta waxaad tijaabinaysaa dadka aad u adeegayso halkay ku xiran yihiin dadka maxay isticmaalaan wacyiga bulshada waa sidee intaasoo dhan ayaa ka fiirinaysaa
waa tahay dadka qaar waxay isku qaldaan macnaha hayseeni sidoo kale suuqgeyn maxay tahay farqiga ugu dhexeeya Ee, runaantii een, suuqgeynta een, iyo xayeysiinta farqi aada u weyn aa u dhexeeyo Een, xayeysiintu waa qeyb ka mid ah suuqgeynta oo suuqgeynta waxay leedahay qeybo badan ay leedahay xayeysiinta iyo iibka iyo in alaabta qiimo loo sameeyo iyo in bulshada xiriir la sameeyo waxaasoo dhan waxay hoos imaanaya marketing marka waxyaabaya kala duwan waxaa ka mid ah suuqgeynta horta waxay ka kooban tahay ayada een, in la sameeyo cilmi baaris iyo xog raadin in la sameeyo waxay kaloo ka kooban tahay muxuu ahaa dadka in badeecadii loo geeyo oo loo qayqaybiyo way ka kooban tahay waxay kaloo kooban tahay in istiraatiijiyada iibka la dejiyo way yacni way ugu duwan tahay waxay kaloo kala duwan yihiin een, daryeelka macaamiilka daryeelka macaamiisha yani suuqgeyntu waxyaabahaas oo dhan ka kooban tahay laakiin xayeysiintu waxay ka kooban tahay in yacni muxuu ahaa lacag la siiyo muxuu ahaa cid kuu baahaysa een, badeecada suuqgeynta ee xayeysiinta ayaa iyadana qaybtaa iskale xayeysiinta waxyaabo kale ka koobanta waxaa ka mid ah in yani meherada wacyigeeda la gaarsiiyo macaamiisha Een, in markasta qayladhaan joogtaha aad sameyso xayeysiinta ayadana waxyaabahaas ay yani gaar la tahay ama u badan tahay marka xayeysiintu waa qayb ka mid ah suuqgeynta suuqgeynta ayaa ballaaran suuqgeynta macno macnahaas ka weyn ayayna leedahay yani suuqgeynta aad iyo aad ay ugu ballaaran tahay xayeysiinta xayeysiinta wuxuu hoos tagaa suuqgeynta xayeysiintuna waxaa waaye in la isticmaalo muxuu ahaa een, baahin joogto ah oo mar walba ganacsigaada aad ku baahinayso adigoo isticmaalayo media adigoo isticmaalayo radio waxyaabahaas oo dhan adigoo isticmaalayo ee bulshada ay ku xiran tahay ee mar walba bulshada ay dhegaystaan inaad ku baahayso laakiin suuqeynta waxaa waaya inaad samayso markasta xog raadi inaad samayso oo baahi jirta aad soo deristo baahi jirta markaad soo deristo haddana xal aad u raadiso baahidii oo baahidaas aad daboosho marka aad daboosho haddana badeecada dadka inaad gaarsiiso oo haddana badeecadii haddana iibkeeda aad kor u qaado waxyaabahaas oo dhan yacni ay suuqgeynta leedahay laakiin xayeysiintu waa qayb ka mid ah een, muxuu ahaa suuqgeynta oona ah in maqal baahi iyo waxyaabahaas la isticmaalo bulshada waxyaabaha u badan in la isticmaalo alaabtan lagu gudbiyo raaxada dunidu waa naftii cid kastoona maqlaysay aan runta caadka ka qaadne codta oona dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaalada camiran caasimadda dalkeenna bukaankii cadibnaa hadduu malah ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir bukaan ciseynta cilmi ku-daweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale calyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeye cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound calyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid ah ultrasound c p c iyo weliba baya kamistri raajiya casri ah iyo farmashiye ay taallo dawo tayo sare leh calyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaariste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka calyaale waxa uu leeyahay qayb bukaan jiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku umulis afar labaatanka saac u diyaara umulinta haweenka uur kale calyaale hospital waxa uu ku yaallaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farinta dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaane ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaataa oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay ha nagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta alabraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxa daray iyo cunno isku dheela tiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqancelinta gabdhaha da' kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqancelinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqancelinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafon xarunta saddexaad ee dhaqancelinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa xaafadda shirkore agagarka sargaduuda halka xarunta dhaqancelinta gabdhaha alabraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex alabraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياه markan dhegeystayaal waa xubinta wararka dhaqaalaha iyo ganacsiga ee barnaamijka istanbul airport ayaa loo aqoonsaday kan ugu fiican caalamka garoonka diyaaradaha istanbul ayaa loo aqoonsaday kan ugu fiican caalamka kadib codeen lagu qaaday bogga wargeyska international airport review oo uu fadhigiisa yahay ingiriiska waxaana lagu dhawaaqay maalintii talaadada oo ay taariikhda ku beegneyd shanta nofembar istanbul airport ayaa helay cododka ugu badan ee akhristayaasha bogga isaga oo kaga sarmaray codeyntaasi dhowr garoon oo caalami ah sida heathrow oo ku yaala u k sydney oo australia ah iyo sidoo kale jangaai oo ku yaala singabore sida lagu shaaciyey warmurtiyeed ka soo baxay maamulka diyaaradaha istanbul wejiga koowaad ee garoonka diyaaradaha istanbul ayaa si rasmi ah loo furay sagaal iyo labaatankii oktoobar labada kun sideed iyo toban markaasu ay ku beegneyd dabaaldegii shan iyo sagaashanaad ee aas-aaska jamhuuriyadda turkiga halkaasi sano oo uu furnaa waxa uu u adeegay afartan dhibic afartan iyo toddoba milyan oo rakaab ah sida uu sheegay kaahid turan oo ah wasiirka gaadiidka iyo kaabiyaasha dalka turkiga halka lagu martigelin doono shirka afrika iyo mareykanka labada kun iyo labaatanka ayaa la shaaciyey golaha iskaashiga afrika ayaa shaaciyey halka lagu qaban doono madasha afrika iyo mareykanka taasi oo dhici doonta bisha juun labada kun iyo labaatanka iyada oo lagu martigelin doono dalka morocco haweeneyda hogaamisa golaha florzel lezer ayaa kaga dhawaaqday magaalada washington isniintii iyada oo halkaasi kulan kula qaadatay safiirka morocco ee dalka mareykanka haweeneyda lagu magacaabo jomana alubi shirkan kii ka horeeyey ee afrika iyo mareykanka ayaa bishii juun ee sanadkan ka qabsoomay magaalada mabuto ee dalka mosambiq iyada oo uu mareykanka qaaradda u ballanqaaday maaliyad badan shirarka noocan ah waxa ay imaanayaan xilli muddooyinkii lasoo dhaafay qaaradda afrika loo qabanayay dhowr madal sida shiinaha jabaan iyo ruushka oo goorsii horeysay iyaguna sidaan oo kale ugu qabtay madal ay dabcan kaga faa'iidaysanayaan khayraadka ku jira qaaradda madasha ganacsiga afrika iyo mareykanka ayaa ah goob lagu xoojinayo xarumaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ee qaradda iyada oo lagu dhiirigelinayo ilaha muhiimka ah sida ganacsiga beeraha tamarta caafimaadka kaabayaasha teknolojiyadda iyo sidoo kale maaliyadda
ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i an eir center kombyutar casriya oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nuuc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgoodska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir 4 isgoyska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan
hooddi hooddi hoodeen awqasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid awqasina waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiyey odaga aabow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsiiy khayr allaha ku siiya aab waan ku socdaaye u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiya
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u meeyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummadiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuun nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kaniiniyaasha labayg iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhaxaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabow taleefonka nooga qor kala xiriir telefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka bandhiga dhaqaalaha idaacadda himila ayaad ka dhegaysanayseen inta aynu ku kulmi doono dhegeystayaal barnaamijkan kan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo